ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane saalax axmed jaamac ayaa maanta kormeeray goobjoogna ka ahaa shixnad saddex kun oo tan oo gargaar ah oo dowladda turkiga ugu deeqday dadka soomaaliyeed taas uu guddoomiyaha hay-adda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka sodma maxamuud macalin kala wareegay danjiraha turkiga u fadhiya soomaaliya waxa uuna gudoomiyaha hay-adda gargaarka maareynta musiibooyinka qaranka uu sheegay in dadkii loogu talagalay ay gaarsiin doonaan dabcan annaga ka sodma ahaan waxaa hawsha naga qusaysaahi inaan dadkii loogu talagala gaarsiino annagoo mar kale kaashanayno dowladda turkiga walaalahayna ah dabcan waxaan aad iyo aad u soo dhowaynayaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo runtii maanta nagu sharfay inuu uu hawshan goobjoog u noqdo waxaa kaloon aad iyo aad ugu mahad celinayaa safiirka walaalahayna turkiga iyo hay-adaha turkiga khaasatan hay-adda aafaad oo ah hay-adda dhigayna ah hay-adda maareynta mas-uuliyinka turkiga oo runtii hawshan hogaaminayso aad iyo aadaan runtii ugu mahad celinaya ummadda soomaaliyeed runtii xaaladda ay ku jirtaahi waa xaalad runtii aad iyo aad u cariiri ah laakiin waxaan rajaynaynaa fuyujarkeenna ma xumo ilaahay idankiisa waxaan haysanaa walaalana garab taagan dhinaca kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane saalax axmed jaamac ayaa u mahad celiyey dowladda turkiga iskaashiga iyo garab istaagga walaalnimo iyo saaxiibtinimada ku dhisan waxaan rabaa dadka soomaaliyeed horta inaan ugu bushaareeyo haddii berigii hore marka ay naftu baxdo oo xooluhuna ay baxaan inta ilaacadaha laga daawado ay dadku inoo soo gurman jireen sidii madaxweyne ordogan isagoo dalkiisa jooga oo cilaaqaad badan aan la lahayn dalkan soomaaliya uu tiifiyada uga arkay duruufta ay soomaali gashay laba kun iyo koob iyo tobankii oo ay inoogu soo gurmadeen haddii xaaladdu ay sa ahaan jirtay hadda ma aha hadda bilo ka hor maalmo ka hor isbuucyo ka hor lix bilood ka hor ayaa qorshe dawladdu ay ka sii dejinaysa markabkan aad aragtaan ee baaxaddaa leh ee saddex kun iyo dhowr boqol oo tan oo cunno iyo mataqaanaa gurmad ay saaran yihiin waa mid ka mid ah maraakiib fara badan oo arrintaas nala xallin doona oo ka imanaya dalalka aynu saaxiibbada nahay sida dalka turkiga oo hormoodu ah waxaan rabaa inaan si buuxda ugu mahad celiyo walaalaheenna turkiga oo halkan uu ka joogo masiilkii u sarreeyey ee safiirka ahaa iyo howlwadeenno kale shixnadan gargaarka uu gaaraya saddex kun oo tan ah ayaa loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka danyarta ah ee soomaaliyeed ee ku nool guud ahaan waddankeena